بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo afraad min suurati kaafir qaala allahu tacaala ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati kaafir qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad jaaku wallaahi bay ka dhigan tahay laqad jaa-akum waxaa idiin yimid oo idin soo gaaray yuusufu nebiyullaahi yuusuf baa idiin yimid min qablu horay bilbayinaati aayaad cadcad buuna idinla yimid nabiyullaahi yuusuf yuusuf binu yacquub nebi yuusuf weeyaan nebi yacquub baa dhalay min qablu horey buu idinla yimid idinku yimid bilbayinaati buu idinla yimid min qablu waa qabla muusa nebi muusehan laga taariikhaynayo laga qisaynayo hortiis waxaa idiin yimid nebiyullaahi yuusuf ayaa idin yimid aayaad cadcad buuna idinla yimid ilaa nimankaani waa reer bani israa'iil israa-iilna waaba dee yacquub nebigiisu aabbihiis baaba arrintu marka nebi muusena halkaasuu ku abtirsanayaa ilaa yacquub nebiyullaahi yuusuf nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi isxaaq nebiyullaahi ibraahim silsiladdu sidaa weeyaan abtirisku famaa siltum kamaydnaan zuulin fii shakin shaki dhexdiis inaad kaga sugantihiin mimaa kii jaa-akum bihi ou idinla yimid inaad risaaladiisii aad ka shakisan tihiin ee aada ka kufrinaysaan xaqii xag rabbi ou kala yimid nebi yuusuf kamaynaan zuulin markaas kuwaan hadda jooga maaheen muraadku waxaa weeye bay dhaheen mufasiriintu aabbaay aabbayaashood iyo usuushoodii xilligaa hore kuwii noolaa xilligii nebi yuusuf ilaa kuwaana kuwaasaas dhalay oo ka soo farcameen famaa ziltum fii shaki mimaa jaa-akum bih xataa idaa halaka markau dhintay halaka bimacnaa maata wey xataa idaa halaka markau halaagaasi bimacnaa maata nebi yuusuf uu dhintay qultum waxaad dhahdeen lan yabcaa allaahu ilaahay ma soo dirayo min bacdihi yuusuf dabadiis rasuulaa rasuul ilaahay soo dir maayo jees jees iyo say iyagu jeclaayeen iyo tamani waxay leheen iyagoo aan wax daliila haysan iyo wax xujaah waxay dhaheen muuse mar haddou dhintay yuusuf qof ka dambeeya oo risaalo sheeganaya nebi yuusuf ka bacdi waxaa weeyaan ilaahay ma soo dirayo isagaa u dambeeyey bay leeyihi marka ma aha inay isagii isaga waa la soo diro waa rumaysannahay inay leeyihiin oo hadda rumaysan yihiin ma aha ee iyagu waaba sidii lasoo sheegayoo famaa ziltum fii shaki mimaa jaa-akum bihi weeyaan weligoodba shakiba iyo dareen bay ka qabeenoo maba ay rumaynba macnuhu waxa weeyaan rasuul xag rabbi ka yimid maba jira bay leeyihin oo khalqiga loo soo diray marka waxaa meesha ku jira nafyu rasuul wa nafyu bicati rasuul lasoo diro iyo iyo bicsada marka waxay ka dhigan tahay wax rasuul ah maba jiraan cid lasoo diray ma jidho waa ama lasoo diri doonaba sidaas weeyaan kuwii xilligii dambe joogayna sidaasay nebiga u diidanaan diidanaayeen nebigeenna calai isalaatu salaam ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas baadinimadaas oo kale kadalik ay midla dalika adalaal alfadiic baadinimadaas foosha xun oo kale saasoo kale ayaa yudilu allahu ilaahay u dhumiya man axad huwa isagu ah musrifun musrif ah cisyaanka israaf ku sameeyey xadgudub kaasoo murtaabun murtaabo shaakun weeyaan shakisan murtaabku waa midka shakisan fi diini diinta sidaa weeyaan man huwa musrifu murtaabun kaas iyo wixii la mid a saasaa ilaahay u dhameeyaa alladiinadaas cilaabo badan baa jire bal mubtade iska soo qadaro kadalika yudil اllahu man huwa musrifu murtaabun culimada qaar baa weli aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri suldaani ataahum waa min tatimati kalaami rajuli اlmu'min ninkii mu'minka ahaa hadalkiisii dhammaystirkeedii weeyaan aladiina kuwa yujaadiluuna doodaya ama yujaadiluuna dooda murma fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa bigayri suldaanin suldaan iyo xujo la-aanteed suldaankaasoo ataahum u yimid xujo u timid ay haystaan la-aanteed kuwa dooda oo aayaadka ilaahay dafira kabura wuu weynaaday maxaa faacil looga dhigayaa kabura waxaa weynaaday jidaaluhum doodoodii baa weynaatay kabura wuu weynaaday jidaaluhum iyaga doodooda kuwa iyaga ah doodaa ay murmayaan taasi waa weynaatay kabura jidaaluhum jidaalkoodii iyo murankoodii iyo doodoodii taas ayaa weynaatay wey aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi mantaa hore in laga bedelo ama cadfu bayaan in laga dhigo ama fii maxali nasbin oo acni waxaan u jeedaa aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahi ama khabaru mubtadayin maxduuf oo hum iyagu aladiina kuwa weeyaan in la yidhaahdo taas waa li ama mubtadaa laga dhigayaa aladiinadan iyo intaan oo dhan oo iyadaaba mubtada laga dhigayaado yodbacdaa dambaa khabarkii laga dhigayaa intaas waa ku jira aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bigayri suldaanin bay doodayaan suldaankaasoo ataahum u yimi kaabura waxaa weynaaday waa dhihi kadhaa man huwa musrifu murtaabo ama kabura waxaa weynaaday jidaalkooda iyo doodooda intaba waa layidhi maqtan min jihati caro cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda aladiina kuwa agtooda aamanuu rumeeyey labadaasba agtooda cara ahaan doodoodaasbaa weynaatay ilaahay agtiisa looga caraysan yahay mu'miniinta agtoodana sidoo kale kaburo maqti cinda allaahi wa cinda aladiina aamanuu kadalika sidaas oo kalaa yadbacu allaahu kamaa khatama waxay ka dhiganta kadaalikadu markas calaa quluubi haaulaai almujaadiliin kuwaa murmayoo doodaya sida qalbigooda loo qafilay sidaasoo kalaa yadbacu allaahu ilaahay u daabacaadoo u daboolaa calaa kulli qalbi mutakabbirin mid mutakabbira qalbi mutakabbirin mid iskibrin badan qalbigiisa kulligii oo sidaas iskugu idaafaysay calaa kulli qalbi mutakabbirin kaasoo jabbaarin weliba jabbaar ah ama kadaalika sidaasoo kalea yadbacu allaahu calaa kulli qalbin qalbi dhammaantiis qalbigaasoo mutakabbirin jabbaarin ilaa qalbigu mar haddoo xumaado oo iimaan la-aan noqdo oo cudurradaasi ay ku dhacaan qofkaas saaxibuqalbiga ah qalbigaa iskale waa u dhammaata hanuunka ma fahmayo xaqana ma aqbalayo qalbigiibaa markaa qalbi mutakabir waaye qofkiibaa loo jeedaa laakiin qalbigiibaa hadda la cabiro qalbigu waxaa la yidhi waa suldaan ulacdaa xubnaha xubinka boqorka u ahoo hogaaminaya waa qalbiga weeyaan famataa fasada fasadat hadduu isagu xumaado xubnihii oo dhan ayaa xumaanaya qalbigana waxyaalaha daawada u aho wanaajiya waxaa ka mid ah waxa weeyaan qiraa'atu lqur'aanka iyo tadabburka qur-aanka la tadabburo ayaa ka mida cunnadoo la yska yareeyaa ka mida aroorta horeo la kaco oo ilaahay maaragtay loo istiqfaarsadaa ka mida ilaa shan arrimood oo dawaaul qalbi ah ayaa jira oo qalbiga daawo u ah wa qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi yaa haamaanu haamaanow ilaa waa ninkii ku xigay isaga oo wasiirka u ahaa haamaanow ibnilii iidhis aniga sarxaa qasri weyn oo cirkaa ku tolano kor u dheer binashaamikoo dheer qasrigaa ii dhis meeshaa waxaa ku jiraa leeyidhi mu'minu aali fircawn ninkii mu'minka ahaa khudbada uu soo jeediyey markii aynu soo marnay markii uu soo jeediyey baa fircoon wuxuu ka baqay hadalka ninkaas inuu dadka qalbigooda inta galo la raaco markaasuu wuxuu dadka moodsiinayaa fircoonkani in uu imtixaan qaadayo waxa muuse la yimid ayaan tijaabinayaa buu leeyahy towxiidka uu sheegayo wuxuu yidhi wasiirkiisibuu wuxuu ku yidhi waxaa ii dhisaysaa guri aada u dheer haamaan baa la dhihi jiray gurigaa ii dhis ayuu ku yidhi gurigaa markaa ii dhistay muuse waa isaga dhahaya halkan ilaah baa jira waa isaga muuse naleh dhulka ilaahaas kuma hayno ilaaha muuse sheegayo dhulka kuma hayno cirkaan ka soo baaraynaayo guri dheer ii dhiso aan kor fuulo koraan wax ka soo raadiyay lacalli waxaa laga yaabaa addalic lacalli waxaa laga yaabaa abluqu inaan gaaro al asbaaba ilaa duruqi samaawaat weeyaan inaan gaaro samaawaadka wadooyinkooda weeyaan inaan taa gaaro asbaaba samaawaati samaawaadka asbaabtooda inaan gaaraa laga yaabaa oo fa adalica aan soo daalacdo soo fiiriyo ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahaysa bal kor baan ka soo raadinayaabuu leeyahy dhulka waxba kuma hayee waa nin aada u kibray buu ahaa wuxuu qabaa halkaas in ilaahay laga soo fiirfiiriyo laga soo dayo oo kor laga soo baaro wainii aniguna wuxuu yidhi aan kor xataa ka soo doono gurigan dheer aan dhisto oo kharashay galo aan fuulo oo aan kor xataa wax ka soo baare rajada aan qabo wuxuu leeyahay wainii anigu la adunuhu waxaan u malaynayaa muuse kaadiban inuu beenaale yahay inaynaa cidna soo helayn oo ilaah kaloo jira uusan jirin saasaan qabaa buu leeyahay ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaas fircoon loogu qurxiyey wakadaalika qurxintaasoo kale baa zuyina loo qurxiyay lifircawna fircoon suu'u camalihi camalkiisii xumaa ayaa loo qurxiyey suuu camalihi camalkiisi kiisi xumaa suuu camalihi ayaa loo qurxiyey camalahu sayi weeyaan camalkiisi xumaa markaasoo wax wanaagsan u arkay wasudda waan la duuday oo waan la manciyey can isabiili waddadii xaq ahaydna waa laga manciyey ninkaa fircoona wamaa kaydu fircawna fircoon hagarsigiisa iyo dhagartiisuna ma ahani ilaa fii tabaaba tabaab bay ahaat halaag waa tabbadu waxa wey tabaabku waa halaago tabbat yadaa abi lahabi soo maahayn waa tabba tabaab baa la yidhahdaa waa halaag weeyaan halaag bayba noqotayoo waxa weeyaan waa isagii la la hafteeyey oo biyaha lagu dilay aakhirana cadaab uusan weligii ka baxayn ayuu gelayaa oo ku jirayaa labadaa halaag mid adduun iyo mid aakhiro ayaa iskugu darmaday dee waayada la yidhi falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya waayada jirkiisi la badbaadiyo ilaa maanta qalfoofkiisii iyo maqaarkiisii ay yaallaan meeshaan masar la yidhaahdo iyo qaahira waana qarnigaa intaa jiray iyo xilligaa hore weeyaan waqaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey ninkii muuminka ahaa ninkaa isaga weeye dhowr jeer buu wuxuu kusoo celceliyey naseexo iyo wacdi iyo isku dayo badan uu isleeyahay dadkaani iimaanka ugu yar soo u dadaalaya arag ninkaa ilaahnimada sheegto saa u kibrayba xataa xaq u sheegaya cadaab buu uga digaya wuxuu ku yidhi waqaala ladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qowmi qoomkaygiyo ittabicuuni aniga i soo raaca ahdikum idin hanuuniyeen waxaan idinku hanuuninayaa sabiila arashaad hanuunka waddadiis ayaan idinku hanuuninaya sabiila arashaad hanuunka waddadiisaan idinku hanuuninaya aniga i raaca aniguna waddadii nabi muusaan raacsanahay hanuunka waddadiisaan cagta idin saaraya idin tusaya waa dariiqa jannada lagu gaarayo yaa qowmi qoomkaygiyo innamaa haadihi middaan alxayaatu ee nolosha addunyaa ee dhowi mataacun weeyaan waa mataac waa maxay wax yaroo iska raaxa yaroo dhammaanaysa wey wax kasta hadduu qofku xirto oo haysto oo maaragtay waa wax iska dhammaanaya wey ama isagaa ka tegin ama dunyadu ama iyadaa ka tegaysa laa habaata lahu walaa dawaam ma jirayso weligeed wa ina alaakhirata aakhira midda dambe wey daarta aakhira ina daar alaakhira ka dhiganta daarta dambe hiya iyadu daaru lqaraar sugnaanshaha daarteedi weeyaan daaru listiqraari waalkhuluud daartaas iyadaa weeyaan ma zuulayso ma dhammaanayso laga tegi maayo iyadu kaa tegi mayso qofkii janno gala waa ku waaraya qofkii kalena waa khuluudun filjaxiimi jaxiimu ku waaraya daaru laakhira hiya waxa weeye hiya daarulqaraar wa ina alaakhirata hiya daarulqaraar waa jannada la dhihi iyo naarta labadaba maxaa yeelay liannahumaa laa yafnayaan naartuna ma baaba-ayso jannaduna ma baaba-ayso haddana waa jiraan hadhowna waa jirayaan laanna dadkii galay baa weligood ku jiraya oo jannadiina kuwii galay baa joogaya naartiina kuwii galay baa ku jiraaya oo joogaya ilaah naga nabadgeliya man camila qofkii camal fala sayi'atan sayi-o iyo xumaan iyo xume camal sayi-ah qofkii la yimaada sayi-a waa camalka xun weeya camalkaa isagaa weeya man camila sayi'at marka hadalkaasaa kuu socda man camila sayi'at qofkii sayi-o sameeya oo camal faloo la yimaada daartan adduunka macsi weeyaan kaa'inatan maa kaanat haddii dembigaa waxay doonta ha noqoto falaa yujzaa lagu jazayn maayo ilaa milahaa iyadiioo kale mooyaan intuu la yimid oo kalea lagu jazaynaya waa cadaalad xag rabbi ka ahaatay gaalada naarta lagu waarinayo kufrigay la yimaadeen abaalmarintiisi wey muuminka ciqaabka la marsiinaya caasiga ah ciqaabkiisu isagu waa go-ayaado ku waari maayo man camila sayi'atan falaa yujzaa ilaa milahaa waman camila qofkii camal fala saalixan camalan saalixan camal wanaagsan waa camalka ilaahay ridihiisa lagu dalbayo acmaasha mashruucada ay wanaagsan wey qofkaas camal saalixaa la yimid yaa oo min dakarin mid lab ah aw unhaa mid dhadiga sawaaun kaana min dakarin aw kaana min unhaa ama ha labaado ama ha dhadignaa mid dhadig ha ahaado qofkii camal la yimaada saalix walxaal huwa mu'minun uu yahay camal saalix iyo iimaan baa wada socda camal saalixa oo gaala samaynayso iimaankiibaa ka maqan walxaal huwa mu'minun uu yahay ilaahay mid rumaysan iyo wixii rusushiisu la timid rumaysan sidaa isagoo ah oo laa cibrata bilcamali biduuni aliimaan camal fiican oo iimaan la'aan ah cibro ma leh fa ulaa'ika kuwa iyaga ah oo camalka saalixa iyo iimaanka la yimid yadkhuluuna aljannata jannada ayay gelayaan yursaquuna xaal la arsaaqayo fiihaa jannada dhexdeeda barwaaqadeedaa la siinaya bikayri xisaabin xisaab la-aan loo wasni maayo loo beegi maayo loo xisaabin maayo waa adcaafa mudaacafa fadlan min allaahi wa raxmatih fadli xag rabbi ka ahaaday iyo naxariista rabbi xaggiis ka ahaatay waa laiskaga hoobinaya waa la siinaya arsaaqdaasaa la yska siinaya ilaahay baa saa ugu nicmaynaya subxaana wa tacaala bal barwaaqadaa dadka mu'miniinta loogu dhawaaqay oo loogu yeedhay bal cajaa'ibteeda fiiri waxaas bay helaya saas baa lagu abaalmarinayaa marka waa abaalmarin qaaliga hebel ma leh qoys hebel ma leh waddan hebel ma leh tacbiirka aayadda man baa la yidhi man waa siiq ulcumuum man camila qofkii camal fala sayi'atan falaa yujzaa ilaa mila iyada loo laalaabi maayo iyadii oo kalea lagu abaalmarinaya waman camila qofkii camal fala saalixan camal saalixa qofkii la yimaada oo min dakarin aw unhaa ah rag iyo dumar kuu doono ha noqdo walxaal huwa mu'min qofkaas uu mu'min yahay faulaaika kuwa martabadaa sare leh ee wanwanaagsan yadkhuluuna aljannata jannada ilaahay gelaya yursaquuna fiiha waa lagu arsaaqaya xaa lagu arsaaqaya jannada dhexdeeda ayaa lagu arsaaqaya abaalkoodu waa janno ilaahay baa ku tafadulay waa loo laalaabayaa jan xasanaadka sayi-aadkiina laalaabi maayo bikayri xisaabi wuxuu yidhi ibnu kaiirku laa yutaqadaru bijazaa'i bal yusiibuhu allah hawaaban kaiiran cadiiman ilaahay baa hawaabinaya hawaab ballaaran oo weyn oo tiro badan lanqidaaa lahu walaa nafaada aan dhammaad lahayn aan go-id lahayn ee joogtaa ee macaan ayaa lagu abaalmarinaya ilaahay hana ku daro kuwa lagu abaalmarinayo jannada qaaliga ah ilaahay abaalkeenna ha ka dhigo innaga iyo waalidiinteenna muslimiinta dhammaan darsigeennu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب